assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabada dhegeystayaal halkani waa shabakada wararka ee wajaala news oo markaydin soo booqataan naga eegi kartaan bogga internetka aan ku leenahay ee ciwaanka iyagu yahay w w d wajalanews com nabadii dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamij gaar oo aan ku eegayno sanad guuradii labayo tobnaad ee xuska madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan marxuun maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ka dhacday hotel mansoor habeenkii xalay munaasabadaas lagu xuseeyey madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan cigaal ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyna waxaa xafladda furitaanka furay sheekh aadan siiro oo kana waramay taariikhdii uu ku lahaa qarankan somalilan
maanta waxaynu u taaganahay somalilan oo kanaaqadu tahay inaad guur weyn samaysato inaad baadi weyn yeelato inaad inaad inaad inaad inaad inaad oo ay karaabo iyo sharaf tahay hantida ummadda oo meel lagu gaadho ayaynu maanta u taaganahay laakiin maxamed xaajiiraan cigaal ilaahay u naxariistay waxaa lagu xusuusanaya siyaasadda guri baa loo yidiyaayo guri lagama dhiso ilaahay dembigiisa ha dhaafo waxaa leeyahay hadday inuu karaamo leedahay dalkan isagaa joojiyey waa taa maanta kaltuun halkaa fadhida meel cidlo ah hadduu doolar iyo dirham iyo daaro dhaadheer ka tegay daadan guri karaa kumay jirteen ilaahay dembigeena ha dhaafo culimmadu waxay idhahdeen afdalu lcilmi cilmu lxaal cilmiga waxaa ugu fadli badan cilmiga loo baahan yahay war dariiqiisii ha la maro wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu hadallo iyo hadallo ku saabsan iyo taariikhdiisii ka soo jeediyey kana warbixiyey marwadii madaxweynihii hore ee maxamed xaaji ibraahim cigaal marwo kaltuun barakaad martida sharafta leh ee caawa xuska nagala soo qaybgashay madane iyo murwo wasiiro baarlamaan guurti haween fanaaniin dhallinyaro salaadiin aqoonyahan intaba waxaan dileeyay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat sooyaalka taariikhdu waa wax taxanaa oo aan baaba-ayn caawo mahad labaad waxaan u jeedinayaa waxaan ilaabay oo aanan ku darin mahadnaqa dhiyaas baraha dhiyaas baraha nagala joogta qorbajooga somalilan caawa aad baan u faraxsanahay waxa weeyaan habeenkii ugu horreysay xuska ay shan wasiir lix wasiir toddoba wasiir oo xukuumadda ka midahi nagala soo qayb galaan aada iyo aad iyo aad baan u mahadnaqayaa wasiirada badankooda annagoo gobor gaaban galabta gaadhsiinay martiqaadka waxaan leeyahay maadaama caawa ay tahay habeenkii ugu horreeyaa noo timaadaan noo sabra oo nagala qayb qaata intay xafladdu dhammaanayso intaa haddaan kasoo gudbo waxaynu maanta siin doonaa codkooda haldoorka somalilan odayga somalilan aqoon-yahanka somalilan wuxuu ka odhanaya xuskan rag badan oo waayeen oo maxaamida soo shaqeeyey ama dowladii kaleba la soo shaqeeya fadhiya aniga waxaynu caawa dhaafi mayso waana waayeen iyo salaam guddoon idin salaamo marka hore waxaynu waa qardaaran horta waxaan idin leeyahay somalilan waxay ku soo caanamaashay nabadgelyo ayaynu kusoo caanamaalnay labaatan sannadood labaiyo labaatan miyaan soo koobi labaatan aynu kusoo soconay xafiidtanka waynu naqaanaa iyo isriixa laakiin haddana kuma kala tabno waxaan idin leeyahay doqontu waxay jiraahda haddii la xafiidtamaayo in la kala tegayaa la moodaa maxaafidnimadu maaha ceeb mucaaradnimadu maaha ceeb hunguriga siyaasadeed maaha ceeb imka dumarkiibaa ba-aad ku jira raggiiba daaliyo markaa waxaan idin leeyahay aynu wax isu sheegno si degan inagoo farataagtaaga iska daynaynaa inagoo shaksiyad abbaarka iska daynaynaa iyo qof nacaybka personal attack waxa la yidhaahdo inagoo joojinaynaa wax isu sheegu ma xuma iscanaantu ma xuma mucaaradadu ma xuma muxaafadaduna ma xuma kadaalik ictiraaf inagayso haynaa markaynu isu ictiraafno ayaa aynu ictiraaf caalamiya iyo haka xagga rabi aynu labaduba aynu heli doonaa intaanan taariikhda u geelin maxamed ibraahim cigaal caawa waxaa halkan inala fadhiya sheekh aadan xaaji maxamuud xiire oo ah sheekh muftiya oo u dhashay somalilan sheekh aadan maxamuud waa asalkii iyo fasalkii hargeysa aabahayga ayna saaxiib ahay xajidaahir cigaal ay safal awalka ayna calimataan ku tuwada ka jireen sheekh aadan wuu xanuunsanayaa waynu u ducaynaynaa in ilaahay dabaylaha iyo duufaanada ka raaciyo xanuunka haya aamiin dhaha aamiin in ilaahay caafiyo sheekh aadan aamiin inoo dhaha aamiin allaha ku caafiyo sheekh aadan waan leeyahay haddii aan ku noqdo taariikhda marxuumka marxuumku wuxuu magac weyn ku lahaa afrika wuxuu magac weyn ku lahaa yurub wuxuu magac weyn ku lahaa ameerika wuxuu dood badan iyo dagaal badan u galay shanta soomaaliyeed xorriyadeedii shan iyo kontonkii marka laga soo bilaabo ilaa maalintuu ka godgalay waa u socday waa u doodayay xornimada xornimada jabuuti waxay jilbaha istareen oo ugu bareedhay genaraal digon uu kala hadlay jabuuti inaanay noqonin dhufays aynu isu galno ee jabuuti xornimadeeda ha hasho n f d in badan ayay jomo kiniyaato isku hor fadhiisteen oo dhexdhexaadintooda lagu raagay n f d marka xorriyadeeda doonayay soomaali galbeed waxay xayle salaase isla gaadheen in murankan la soo afjaro oo ugu dambayntii waxay xayle yidhaahdo dhulkan aynu isku hayno maxamedow inoo kala qaybi lets let us spirit it into two waxa weeyaan waa ereyada aan ka hayo maxamed ibraahim laakiin wuxuu yidhi dib annagoo isu arag ayaa anigiina la xidhibu isagiina la afgebiya iyadoo arrinku noo dhowaa markaa markaa soomaali galbeedna sidaas waa usheeda u gadan dadaalkiisa iyo hawlkornimadiisii waxa loogu abaalguday xari somalilan oo xorriyadoodii kaalin weyn ka soo qaatay iyo taageeradii madadaalayar kadib waxaa isna madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde isagoona ka waramay taariikhdii marxuumkii rabbinaxariistii jannaha ka waraabay ee maxamed xaaji ibraahim cigaal
inaad idinkala soo qayb galno xuska maalintii uu geeriyooday madaxweynaheenii macalinkeedii weynaa maxamed xaaji ibraahim cigaal allaha u naxariistay waxaan jeclay marka hore maadaama hagdad islaam nahay inaynu horta u akrino faatixada ayaa soo jeediya bismi illaahi raxmaan raxiim marlabaad ilaahay ha gaadhsiiyo isagiiyo waalidiintii runtii anigu waxaan ahay arday ka aflaxay allaha u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu ahaa macalinkaygii siyaasadda wuxuu ahaa macallinkii ii qabtay sida loo xukumo bulshooyinka waxaa jirta waxyaabaha aynu ku xasuusanayno maxamed xaaji ibraahim cigaalo ka mid a maxamed wuxuu ahaa allaha u naxariistay madaxweyneheen nin mudakara oo waynaargabu ahaa markii uu qabanayay madaxnimada somalilan qaaday halkii ugu adkayd ee ugu qabyaalada badnayd ee ugu foosha xumayd ee loota faraaruqa badnaa oo aan xasuusto iyada oo aynu leenahay dhowr iyo labaatan ciidan oo mid walba idhaahdo ciidanka reerhebe waxaan xasuustaa madaxweynihii u horreeyey ku-xig- ku-xigeenkii madaxweynaha markii laga soo noqday gowraca inuu ii yimaado oo uu yidhaahdo een, walaal waxaan tegayaa berbera ee kaada waxaad idhaafsa jidka dhexe masiibooyinka aynu soo marray waxay ka turjumayaan inaan maalintaa wax alla wax jiray oo aynu oran karno waxa weeye qarannimo maadaama aynaan ciidan amni lahayn wuxuu ku dadaalay oo markii lagu doortay bowlaba islooganku qaatay wuxuu ahaa dib maanta beelaynu ku nimid shirkan laakiin mar haddaay doorateen dib loo arki maayo daaqadana waan ka tuurayaa qabyaalada wuxuu arkayay maxamed xaaji ibraahim cigaal qabyaaladu inay tahay wadka qarannimada soomaaliya markuu muddo yar fadhiyey wuxuu noogu yeedhay shan iyo toban nin oo wasaaradii markaa ahaa ayuu noogu yeedhay wuxuu igu walaalayaal waxaan doonayaa inaynu qaranka ka saarno qabyaalada sidee baynu uga saari karaa buu su-aal buu la weydiiyey niman meel buu ku dhustay wuxuu dhahaa garanaya waxaynu doonaynaa inaynu helno mabda aynu ku bedelno dhibaatada qabyaalada maanta ina haysataa maxay tahay baamul madaxweyne wuxuu yidhi xisaabaynu dadka uranaa qabyaaladaynu ka helay wuxuu ku bilaabay oo uu halkaa ka onkay in ummadanu sida keliya ay ku badbaadi kartaa ay tahay axsaab qabyaalada laga guuri karaa waa ta ilaa maanta aynu ku caanamaalay ee dalkeeda ku jiro wuxuu jeclaa nabadda dhib badan baa ka soo maray maantana ilaahay mahadii halka aynu maraynay nabaddeedu marayso ee qiimaha somalilan marayo ee wadajirkeenu marayo ee wixii aynu soo bilaabay odayaashaynu soo bilaabay aynu adkaynay waxay tahay mid maanta dulli nagu majaaramayso raggeennii waaweynaa qiimaha ah ee dowladnimada dhaliyey ee soo haaqaaday ee soo waday wixii dhintay waxaa abaalgud u ah inaynu hagaajinno qiyamkii iyo qiimihii iyo tuntii wanaagsaneed ee nooga tegay waxaan aada ula ugu dambeyntiina waxaa xafladda soo xiray wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah maxamed biixi yuunis isagoona ka warbixiyey taariikhdii uu ku lahaa qarannimada somalilan intaaba waan joogay markii hore waxaa jiri jirtay markii shirkaasi weerka la xidhay ee hawgiyo saferiya laga wada hadlayay waqtigii la diray ee loo dirayay london isagu inuu ka qayb galaya kii horreeyey baasaboorkii baa laga qaado waa loo diiday waxaana la arkayay inuu nin wax arkaya oo wax bartay oo wax badan sheegi kara inuu yahay ayaa xiisad badan baana sii kordhisay baasaboorkii laga qaado markaa horta ninkaa makruumkaa waxaan taariikh badan ka hayaa ilaa maalintaa ilaa maalintii xaquu helay dee wuxuu ahaa un nin madaxa oo caalimka dee waxna ka ah waxna ka tara waxaan leeyahay oo ilaahay uga baryayaa ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo maalintii taariikhda sida dadkii hore u jeegay saddex iyo sagaashankii goorma lagu soo koobteena anugu waxaan qabaan in aaminsanahay maanta hargeysa iyo gebi laysweyd yaal barnaamijkii gaarka ayaan ku eegeynay taariikhdii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal oo lagu xuseeyey xalay maansoor hotel maansoor ee magaalada hargeysa barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waa cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeenada shabakada wararka ee wajala news oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo